maamada umul bay ahayd way abaarihii dadka kasoo qaxay oo dadadka ka qabsaday oo soo barakacay oo luuq agagaarkeeda ku qab- kusoo qaxay bay ahaayeen waa gartee
oday waayeel ah baana qabay oo ilmaha dhalay waayahay odaygana aada bisaa ilmahana afar weeyey maamada umul bay ahayd kadibna waxaa la arkay ayadiioo meyd ah oo cunug yarkaa umusha ahaa uu naqayo waa gartee adi waa loo gurmaday oo markiiba gudoomiyaha degmada ayaa u gurmaday kadibna maxaa la dhihi jiray guri oo ilmaha roobka ay oga xaroodaan baa loo dhisay iyadina meydkeeda waa la aasay haddana waxa meesha ku haro oo ku dhibaataysan waa ciyaalka iyo duqiyo waayeel ah waayahay maamadana umul bay ahayd ilaahay ha u naxariisto waxaas waxa keenayana waa abaaraha ilaahay ha na siiyo roob dhacdada xaggee ka dhacday luuq bay ka dhacda luuq gudaha luuq mise banaankeeda banaankeeda xere koowaad meel la yidhaahdo waa gartee marka hadda ma la duugay maamadii maamadii suugay ilaahay ha u naxariisto ilmihii le uu meesha ku haray oo ku dhibaataysan oo hadda u baahan gacan in lagu qabto waa gartee ime- iyo imise- odaygiiyo waayeela imise ayay gaarayaan ilmaha ilmaha afar wey waa gartee marka mana loolxumaa ku haysa duleedka luuq way ku haysaa nolol xumo maxay ugu weyn weyda waatay ku dhimatay soomaa maamada ayada naftirkeeda nolol xumo ayada umul ah wax maamul oo idin yimid ma jirtaa waa loo yimid oo ilmaha ilmaha wax waa la siiyey raashin iyo wax waa la siiyey oo maantay tahay waa waa la caawiyey laakiin kollay wax un ku filan hadda oo ay dadweynaha ka sugayaan way u baahan yihiin waa gartee marka Inay maamada gacan ge- qabto laakiin maamulka wax waa u qabteen oo gurtay u dhiseen oo cuntana wax raashin waa loo geeyey caruur wallaahi dadka ma- magaalada dhan baa gacanta ku hayso qof walba qof wux uu uu helo wuu siiyaa oo waa loo geeyaa degmadana ma- maamulkeeda waxba maamada kollay abaartii baahidii bay u dhimatay wax xanuun oo hore oo jiro hadda la sheegay malaha caruurta afarta aad sheegtay maxay wajahayaa xilligan Ay, xanuu- waa ilmaha waa dhibaataysan waa dareemi kartaa adiga ilma hooyadood ka baxday oo ayagaba gaajo u dhimatay ayagaba dhibka ay ku noolaan karaan waa dareemi kartaa adigaba waxaa u dirhayaa wallaahi adduunweynaha iyo maamulka oo dhan in ilmahaas la gacan qabto oo mataqaanaa hooyadood aysan tabin oo gaajadii hooyadood ay u dhimatay ayagana aysan meesha ugu dhimanin aabahoodii ayagaba la dul la- la gacan qabto